أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis toddobada bisha dilxija kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo howlgal gaar ah oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa hogaamiyaha dowladda qatar ka codsatay inuu la heshiiyo dowladda xabashida etoobiya oo uu khilaaf kala dhexeeyo si ay ciidamadooda u sii joogaan dalka soomaaliya mujaahidiinta alqaacida ayaa cagta mariyey xero ciidan oo askarta dowladda riddada maali ku leeyihiin duleedka magaalada caasimadda u ah dalkaasi askar ka tirsan kufaarta afrikanta ayaa lagu dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud boqol iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaarayaala ku daawaday filimka kataa'ib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud wilaayada hiiraan ayaa diyo u kala wareejisay beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowlad diina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho howlgalkan oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda macalinuur degmada dharkinley ee magaalada muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu ku khaarijiyeen murtad lagu magacaabi jiray cabdinaasir oo ahaa madaxii saadka ee c i d da oo ah waxa ay murtadiintu ugu yeeraan hay-adda dambi baarista kooxda riddada sarkaalkan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta wuxuuna dilkiisa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada lagu ugaarsanayo saraakiisha iyo askarta murtadiinta ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa hogaamiyaha dowladda qatar ka codsatay inuu la heshiiyo dowladda xabashida etoobiya oo uu khilaaf kala dhexeeyo si ay ciidamadooda usii joogaan dalka soomaaliya ismaaciil salaad guuleed ayaa warkan inoo haya madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo maalmahan waday dadaalla diblomaasiyadeed oo uu ku raadinayay heshiis uu la gaaro dowladda etoobiya ayaa hogaamiyaha qatar ka codsaday inuu ka shaqeeyo sidii uu heshiis u dhex dhigi lahaa adis ababa iyo xukuumadda muqdisho si loo soo afjaro xiisadda ka dhex taagan labada maamul dowladda qatar ayaa xaqiijisay in hogaamiyahooda uu taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed iyo madaxweynaha dowladda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud uuna kala hadlay sidii labada nidaam ay u gaari lahaayeen xal ku saabsan xasiloonnida mandiqadda dowladda riddada ee soomaaliya ayaa sidoo kale dhowaan dowladda tanzaniya oo haysata kursiga midooda afrika ka codsatay inay ka maslaxayso etoobiya si looga wada heshiiyo khilaafkii dhex maray islamarkaana ciidamada etoobiya ay ugu sii sugnaadaan soomaaliya dowladda riddada ee soomaaliya ayaa ka walaacsan in haddii uu sii socdo khilaafka u dhexeeya villa soomaaliya iyo xukuumadda adis ababa uu sababi karo in ciidamada etoobiya ay ka baxaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla soomaaliya taasina ay sababi doonto inay isaga filnaan waayaan kooxda riddada la dagaalanka mujaahidiinta khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa soo bilowday koodii janaayo ee sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka markii is-afgarad dhex maray somalilan iyo etoobiya lagu kala saxiixday in labaatan kilomitir oo ka mid a badda soomaaliya la siiyo nasaarada etoobiya taasoo ay ka carootay kooxda riddada soomaaliya maadaama ay doonaysay in iyada loo soo maro bixinta baddaasi iyo saxiixidda heshiiskaasi jasaaka allahu khayran walaalka mujaahidiinta alqaacida ayaa cagta mariyey xero ciidan oo askarta dowladda riddada maali ku leeyihiin duleedka magaalada caasimadda oo ah dalkaasi sida faahfaahinta warkan uu ku hayo walaalkeen marwaan maxamed mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ee ka halgamaya mandiqada saaxilka galbeedka qaaradda afrika ayaa weeraro cagmarna ka fuliyey deegaano kaabiga ku haya magaalada caasimadda u ah waddanka maali ee bomaako weerar si aad ah loo soo qorsheeyey oo talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay saldhig weyn oo ciidanka xukuumadda dabadhilifka maali ay ku leeyihiin galbeedka bomaako ayaa sababay in gebi ahaanba saldhiggu u gubto islamarkaana ay isaga firxadaan ciidamadii ku sugnaa bayaan ka soo baxay mu'asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu faahfaahiyey camaliyadii ka dhacday tuulada toogto oo ku dhow magaalada caasimadda u ah maali mujaahidiintu waxay bayaaq ku sheegeen in weerarka cagmarinta ah gebi ahaanba lagu soo afjaray saldhigii ciidanka riddada maaliya ee tuulada toogto sidoo kale mujaahidiinta ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax aad u xooggan oo lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidanka xukuumadda maaliya xilli ay ku socdaalayeen gobolka mubti ee dhaca bartamaha waddankaasi war-saxaafadeed ka soo baxay azallaaqa ayaa lagu sheegay inay qaraxa ku beegsadeen kolonyada cadowga markii ay marayeen meel ku dhow tuulada koonsa waxaana qaraxa ku halaagsamay ilaa iyo shan askari halka uu ku burburay gaarigii ay la socdeen howlgallada mujaahidiinta alqaacida ee mandiqada saaxilka ayaa isbuucan ahaa kuwo isku xihan oo ka dhacay dhowr dal weerar kale oo ka dhacay dalka burkina faso ayay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan shan askari oo ka tirsanaa milatariga dowladda burkina faso sida lagu sheegay bayaan rasmi ahaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waa faraca alqaacidada maqribul islaam ee mandiqada saaxilka waxayna dagaal adag kula jiraan saliibiyiinta soo duushay iyo dabadhilifyada la shaqeeya askar ka tirsan kufaarta afrikanta ayaa lagu dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xaarad cabdulqaadir ayaa ka waramaya howlgalladan ayaa mujaahidiintu waxaa ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo banaadir iyadoona mid ka mid ah uu ahaa weerar qaraxa oo saliibiyiinta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose qaraxan haleelay koronyada saliibiyiinta ayaa waxaa allah fadligii ku halaagsamay saddex askari oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kale waxaa mujaahidiinta ka howlgalay wilaayada shabeellada hoose xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka laanta buure iyo sidoo kale saldhigyada murtadiinta ee magaalada markaa iyo deegaanka jasiira oo dhaca xeebta isku xirta muqdisho iyo markaa dhanka wilaayada banaadir waxaa mujaahidiintu xalay qarax ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duulaadka magaalada muqdisho iyadoona qaraxaas lala egtay malishaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo qaybka askarta qaraxa lala egtay howlgaladan ayaana ku biirayaa kuwa cadowga allah siyaabaha kala duwan loogula bartilmaameysado goobaha uu kaga sugan yahay wilaayaadka islaamiga aad buu u mahadsan yahay marwaan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud bakool iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaarayaala ku daawaday filimka kataayib al ikhbaariya ee lagu soo bandhigay weerarkii degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud aanu ku horeyna wilaayada galgaduud warbixinta warkaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen nuura cali warsame awushiiba xalay salaadii cishaha kadib fagaaro ku yaala degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu daawaday isdaarkii sida weyn loo wada sugayey oo dhowaan uu soo saaray kanaalka kataayib al akhbaariya misna ku saabsanaa weerarkii lagu gumaaday maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud boqolaal dadweyne ah ayaa soo buuxdhaafiyey meydaankii madashu ahayd in lagu daawado muuqaalkaasi kadib markii laga iclaamiyey manaabiirta iyo masaajidda lagu cibaadaysto taasoo ku tusaysa sida dadku ay u danaynayeen daawashada filimkaas intii lagu guda jiray daawashada isdaarkaas waxyaabaha dadka sida gaarka u soo jiitay waxaa ka mid ahaa sarkaal sare oo macuusley ahaa oo mujaahidiinta ugu hanjabay inuu madaxa ka soo jari doono balse lasoo bandhigay iyadoo mujaahidiintu asagu ay madaxa ka tooganayaan kadib markii ay ka carareen murtadiintii kale iyo murtad gurgurte oo bartamaha ceeleer dadka ugu khudbadaynaya in mujaahidiintu dib dambe ay ugu soo laaban doonin iyo mujaahidiinta hoggaa fureegaya goobtii gurgurta sidaa ku yiri waxaa kaloo xusin mudneed maleeshiyaadkii murtadiinta oo lagu ceersanayo deexdii ceeldheer qaar nolosha lagu qabtay kuwana bakhtigooda fagaaraha si uu dhoobnaa iyo qanaacin kala duwan oo lasoo bandhigay si kastaba idaacadda islaamiga landalus ayaa mikrofanka la dhex martay dadkii u soo daawasho tagay muuqaalkaasi markii uu soo dhammaaday kadib sidan ayayna dareenkooda u muujiyeen magacayga waa cuid waxaan joogaa magaalada xindheere waxaan ku fiirsanay filimkii barakaysnaa ee lagu soo bandhigay weerarkii barakaysnaa ee ceeldheer waxaa filimka iga baxay waxyaaba badan sidoo korneerka dhahaya waxaan soo qaban doonaa al-shabaab balse asaga ayaa intuu carri waayay meesha lagu toogtay madaxiisana la toogtay asoo dhaawaca sidoo kale waxaan arkay kuwo badan oo isha ka madax madaxsiinaya marka kaamidada soo qabatay gurguursaa dhahaya al-shabaab baa ka xoog badanahay balse asagaa muqdisho ku nasalla maalin kasta xaafadiisa lagu weeraraa muliminta waxaan dhihi lahay sidan iyo si ka daran baa laidin xasuuqaya codsiina galcada kuwa kale haddaan soo tabadkeenina job biden iyo waxay idin tarimaayeen mar dhow in ka bixi doonaan ee kufaata afrikaanta ku sheydaan bismillaah magacay waa caaisha oo joogto degmada xiindheer caawad maa waxaan ku fiirsanay filin aad iyo aad u cajiib badan weliba waxaa iigu siiyaa badnaa odag oo okiyaalaha wadamagu dhaaya madaxa shaab waa lacag ee haddana soo sii tinaayo oo buska kasii dabakaayo oo barta ku dhacay taasaa iigu cajiib badan madaxiisa aba lacag noqoda cawado mujaahidiinta allaha guuleeya gaaladan allaha jabiyo intaasaa ugu baaqaa murtadiintan waxaan leeyahay soo toobad keeneen bismillaah anoo ah umu mucaad kusugan degmada xiindheere waxaan cawada aad iyo aad u fiirsaday filan xiiso badan waxaa iigu sii dareed garguurta meesha oo maantii joogay oo laga jarjarayo boorarkiisii allaahu akbar garguurta iyo qorqoor sida loo jarjarayo ayaan u begay sida raayooyinka ay wateen oo calamada ahaa loo ba'saday maasha allah alxamdulilah ilaahay wiilasha mujaahidiinta garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo ayaan hela garguurtow wiilasha aad dabka kusoo shubayso wiilashannadii waayo waa jecelnahay laakiin adiga ma ujeedaa mar dhow waa lagu soo qaba insha allah filankan filanka ku xiga garguurta oo xirxiran inaan fiirsanno ayaan rajaynaynaa dhanka wilaayada bokoolna warbixin ku saabsan filanka kataayib al akhbaariya waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed fiidnimadii xalay waxaa magaalada tiyeglow laga daawaday filimkii xiisaha badnaa ee sida aadka ah loo wada sugayay ee weerarkii ceeldheer kaasoo allah fadligiisii ba-an loogu xasuuqay murtadiinta boqolaal ka mid a qeybaha kala duwan ee bulshada tiyeglow ayaa fagaaraha al-irshaad ku daawaday muuqaalkii kataa'ib al ikhbaariyaah ee dagaalkii ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaana markii ay soo idlaatay daawashada filimka dareenkooda farxadeed la wadaageen idaacadda islaamiga ah ee andalus mayiinkiis badan ay murtadkii lahaay yuruba kukooyli lahaay oo adini lahaay shabaab madishii sheeni lahaay usmadishii lisheen kaas eed iyo eedindho ingababsade walaalinkiyaa badnaywaan oo aan had ilaa iyo hadde fahmida iyo farhadda aan hadda oogelin hundiraan iyo murtadkaas eh bismillah hasi mahmuud meerlahay anti laakiin deern usku baa erafade koley dadkii aad ka arbiysadii walay faxashile aad kulakulanti way yaabe kamayba meeluun ku fiirsanayhin macarakadii olaha ka bandhigii magaalada ama degmada eeldheer mayba daawanahin filin yaab leh dadku murtadiinta ee filinka marka hore oo nindaah furaay mayba ninka daah furay murtadiinta oo buul xuuftay aanu magaaladii kajaraanga aragni saacad yar kudin mayba aragni haddana murtadiintii oo markii mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha dul surumeen oo wayba aragaanaha ka kasta meel hortiis eh amrooraw mayba lana nimanka murtadiinta eh marba haddii mujaahidiinta hasin kor surumaan oo isin macnaha roorasaan mayba lana horta roorkasay la yanfacakum ulfiraar tan kale mayba macnaha walaana fiirsida inkayaa badanaayay murtadkii oo jenaraalka haayay oo lahaay macnaha shabaab madishi lacagarooge mayba laha nin usoo lahadala usoo baktay ma madagii shabaabaa lacag rooge mase kiigaa roogeen lena wayba anaa gabdho ka nool degmada tieglow maybana oo ka fiirsanay inta murtadiintii allaha suugaw ilaahay subxaanahu watacaala waa ka mahadsan gaaladii jabshaanta ka aragni waana kahindha qaboobsani walaalogaana mujaahidiintana aragahayna marwalba ina ilaahay diin shay nusrayahayaan unuun ilaahay aan tuugahayna maal iyo mayleeraay isu walwalba insha allahu tacaala garab shookeena ducada la garab suroogna markasta gaalada jabsho aragahayn ilaahay subxaanahu watacaala waa haziima tan kusii daro unku tuugaan insha allahu tacaala waana jabo doonaan mayba aragaanay murtadiin oo mayba waa insheegada afar ishan illi i todoba kasii badan oo bacsadaayaan lama qof mujaahidiin ah ilaahay subxaanahu watacaala waa ka mahadsan magacii waa asma cabdi maxamed oo joogta degmada tieglow caa waxaan halkan ku daawanay aflaan kala duwan oo ugu muhiimsan yahay filankii ceeldheer oo gaalada jabkeeda alxamdulilaah qalbigeena ku qaboobay oo hindheena ku doogsaday tuma alxamdulilaah alla ka bacd waxaa ku mahadsan walaalaheena mujaahidiinta guushaas uu gacantooda nooga soo hooyey caawa tieglow waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u cajiib badan murtadkii xumoo dhahayey galabtaan galabteeda madax shabaabaan meeshaan keeni doonaa asigoo booteynaya iyo asigoo bakhtigiis isgarab yeelan baan halkaan ku daawanay uma alxamdulilah walaalaheena mujaahidiinta waxaanu leenahay jasaaka allahu khayran allah fadligii weerarkii ceeldheer ayaa noqday darbo culus oo mar kale mujaahidiintu ay ku fashiliyeen xamlada shareecada dirirkaah ee cadowgu ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shacabka ku hoos nool raayada tawxiidka ah ee deegaanada bariga galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaana afkaa ciidda u daray soona afjaray kibirkooda wilaayada jubbada hoosena walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta ku saabsan filimkaas inoo hayaa habeenka hor waxay ka tahay bal akhbaariya baaisay muuqaal xiise badan oo lagu soo bandhigayay weerarkii mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka hirdada ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu ahaa isdaarkan mid si aadaha looga soo shaqeeyey allaha mahadi soona bandhigaya waaqaca iyo waxaa ka jira furimaha hore iyo wacdaraha libaaxyada tawxiidka ee bariga afrika ay ka sameynayaan saldhigyada cadowga laamadka daandigooyinka shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay nasiibka u yeeshay halka shareecada islaamka allahu akbar allahu akbar
xalay fiidkii boqolaal qof oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kana mid ah qaybaha bulshada ayaa goob fagaar ah ku daawaday filimka kuwaasoo hadba la soconayay waxa uu filimka soo bandhigayey intii ay daawashada socotay ayaan mikrofoonka andalus la dhex maray qaar ka mida dadweynihii daawanayay magaciisa anigoo ku bilaabaya waa abu mascuud oo jooga degmada jamaame waxaa caawa daawana filan aad u xiiso badan waxaana filanka u ahaa filan aad u xiiso badan la wada sugaayey ani waxaa soo jiitay waxyaalaha layaabka badan ninkii lahaa shabaab madaxooda ayaan halkan keenaynaa ee asagoo sii dabadhacayo oo xabadda sii dabagedinayso waxaa soo jiitay kuwo badan oo sida maraykanka oo kale u jarteen jeegada oo maanta ilaahi subxana watacaala mujaahid gacanta ku haya cawada waxaan ku daawanay degmada jamaame ee filinkii ay soo saartay kataab al akhbaariya ee ku saabsanaa macrakadii ceeldheer ee lagu xasuuqay murtadiin aad u fara badan alla ayaa ku mahadsan run ahaantii indhahayna iyo qalbigana wuxuu ku qowbsaday ee murtadiintii lagu keenay jeegaqabadka deegaanka ceeldheer ee ka tirsan wilaayada islaamiga galguduud oo la bursanayo ee qaarkoodna gacanta ayagoona nool lagu dhigay gobolka jubbada hoose ee degmada jamaame halkan waxaan ku fiirsannay caawa ee filin aad iyo aad u fiican oo sidii ilaahay cadowga ilaahay sida uu ilaahay uu gumaadayo maasha allah allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay waan soo dhowaynayaa siday u galayeen walaalahayga mujaahidiinta ah waxaan leeyahay gaalo way jabtay inta dhiman ilaahay subxaana watacaala ha idin dhammaystiro een, waxaan halkan een, fariina ugu dirayaa cadowga oo diintoodii ka ridoobay cawaantii gurgurti ku cimri qaadan waayeen coos weyn iyo caad camaare iyo ceel dheere ciidankii mujaahidiinta cagta wada mariyey camaliyad ku galay cadowgii ku guftay caalamka loo dhigay dhanka kale degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xalay waxay dadweynuhu goob fagaara ku daawadeen isla filimkii degmada ceeldheer nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmadaas ayaa inooga waramay filimka ay daawadeen iyo xiisaha gaarka ee uu lahaa annagoo ah odayaasha dhaqanka bulshada qeybaha ee kala degsan maxaafadada kamsuume waxaan caawa meel fagaaraha ku fiirsanaynaa filimkii ceeldheer ee soo baxay filimkan ilaahay baa ku maadsan waa u mahad celina waayana quluubteenu qawoojiyey haddaan nahay shacabka iyo muslimiinta islaadiinta degan muxaafadada kamsuume ee walaayada jubbada hoose meel fagaara hadda taagano filimkaas ka fiirsanaynaa waxyaabaha noogu cajiib badnaa sida loo galay murtadiinta oo gacgarbaduubka loogu xeray iyo sida ilaahay subxaana watacaala u hoojiyey maamurada islaamiga ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo iyagoona xalay ka mid noqday maamulada wilaayaadka kuwa ugu horeeya ee isdaarkaas cajiibka ah bulshadooda u soo bandhigay wilaayada hiiraan ayaa diyo u kala wareejisay beelaha gaaljecel iyo xawaale kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya munaasabadani oo ahayd mid wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay diyo ugu kala wareejinaysay beelaha gaaljecel iyo xawaadle ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan beesha gaaljecel oo dishay wiil u dhashay beesha xawaadle ayay maxkamaddu ku xukuntay diyada boqol neef oo geel ah weliyudamka ayaana cafiyey labaatan halaad waxayna sidaasi beesha gaaljecel beesha xawaadle ugu wareejisay siddeetan neef oo geel ah naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadaan cabdiraxmaan cumar bakool ayaa naqiibka beesha xawaadle ku wareejiyey siddeetan neef oo geel ah galabta waxaan taagannahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadle naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahaay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xugmiyey sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xugun tagay aysan dhicin annaga ilaahay kitaabkiisa baan geela ku kala qaadanay galabtana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey naqiib siddeetan halaadoo geelmigala wareegtay intaasi kadib nabadoonka beesha xawaadle nabadaan cabdiraxmaan xiirey ayaa naqiibka hiiraan ee gaaljecel diyada kala wareegay waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan cifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii wadahadloo lasaga yimid kabacdi oo walaalnimo la isweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqiibka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqiibka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool waxaa kala wareegay waa mahadsan yihiin odogii awldamka ayaana ku warjin rooble marka ilaahay mahadiis waa marka ilaah noo barakeeyo meeshii wiilka ka baxayna bedel kheyr qaba xooluhu meeshii ka soo baxeen ayagana bedel kheyr qaba ee dadkii ku dhintoodana ejir allah ka siiyo odooga wiilka dhalay hooyada iyo walaalaha la dhashayna ilaahay sabra ka siiyo bedel kheyr qaban allah siiyaan leenahay waa ka duceynayna maasha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rooble ibraahim barow oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa diyada wiilkiisa kala wareegay naqiibka beesha xawaadle bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah roobla ibraahim barrow wiilkayga waxuu ku sababsaday cifaaf cabdi alxamdulilaahi siddeetan halaan ku heshiinay siddeetankii galabta wareejinayeen ninkii hadda ay dhintayna dembidhaaf allaha siiyo ayagana waa soo dhibtoodan khayr allaha siiyo galabtana waa xoolihii waa kala wareegnay naqiibkii xawaadle xeeray barraa loo wareeji waa qabnaa khayrna allaha siiyo nimanka ah walaayadana ayagana dembigooda allaha dhaaf dembigooda allaha dhaaf diinta meel kale loo dhaafo ma leh ayagii hadday ahayn ama dhibo badan aan ka imaan lahaa ayagana khayr allaha siiyo hadba xolihii loo kala wareejiyeen nidaamka ay loo marsiiyeen oo diinta ay loo marsiiyeen ayagana waa u ducaynaynaa khayr iyo khayraad wiilka maxamed rooble barrow labaatankii kale waa cafi ase waa sadaqeeyey asagaana u sadaqeeyey saasaan ku cafi qasab liigama qaadin qabiil liigama reeban anagaa xurnimo ku dhiibi xor anaa u ah naqiibkana waa ugu wareeji gacanta iga saare aad buu umahadsan yahay yaasir ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowladdiinii usoo gebagabeeyey odayaasha iyo waxgaradka deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada gedo dowladan ayaa socotay muddo saddex beri ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mid a odayaashii waxgaradka deegaanka golweyn ee ka faa'iidaystay dowladan diiniga ah ayaa ka warbixiyey dowladda iyo duruustay ku qaateen dowladda marka saddex bari baan ku jirnay alxamdulilah wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay baa mahadsan as-arsiyaadka qofka odayga ninka mas-uulka looga baahan yahay oo dowlata luqdaha oo kale waa nagala saxay awalow baahida waxa laga rabo shuruudaha uu leeyahay iyo kayfiyada looga rabo kudhaqankiisa waa nagala saxay tan ayadana waa nagala saxay odayaashii waxgaradka deegaanka gurweyn loogu qabtay dowladdaas awal horta ilaahi baa mahadsan allah subxaana watacaala ayaa mahadsan in ugu kulmiyay majmacan islaamiga allah ugu kulmiya mahadsan tan kale waxaan umahadcelinayna xarakada gaar ahaan nimankii soo curiyay arrintaana soo aasaasay nagu bixiyey waqtiga juhdiga casharada nagu siiyey baan u mahadcelinaynaa waa baahi aan u qabno bulshadana ay u wada qabtay in laga saacido dad badan oo maanta u baahan baa jiro xarakada mar dhirig la gelisayba waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad waxaan joogaa deegaanka golweyn meesha waxaan ku qaadanay casharo oo maaragtay aad baan loo anfacay laba kutubaan ku qaadanay odayaalka deegaanka oo dowlada loo qabtay ayaa nahay muddo saddex beri ayaa dowlada loo hayay maasha allah aad baan wax fiican igu baranay oo annaga iyo owlaadda labada anfacaya casharo aada u qiimo badan oo darashadoodana aan usii fasaahin doono owlaadda una tegeyno annagana anfacay ayaan naba tegay guud ahaan waxaan leeyahay dadka meel kastay joogaan duniinta ah dadka aqoon ku yartahay
dowlaadkan diiniga ah ee silsiladaha ah ayaa si habsami looga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo aad buu umahadsiyay cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah intaa ka horeysa waxaan idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu